bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab الqراءaة fi اlkhطbة الثانiyة والdikri fiiha qراءadii xukunkeeda cadayntiisii ayuu u baab yahay fi اlkhطbة الثaaniyaةi khudbada labaad lagu akriyo wadikri fiiha iyo dikriga khudbada labaad dhexdiisa ah yacnii khudbada labaad in lagu akriyo qur-aan aayado qur-aanah iyo dikri wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdالraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa thawriyu can simaakin can jaabir bni samura qaala kana nabiyu sal l slama nabigu wuxuu ahaa yakhdubu qaa'iman inuu khudbaynayo isagoo taagan uma yejlisu waa fariisanayey uma yaquumu waa istaagayey wayaqra'u waa qiyaamkan marka waa kii labaad u ahay wayaqra'u aayaatin aayado ayuu akrinayey wayadkuru llaha ilaahay ayuu xusaayey maxalushaahidka marka tarjamada xadiidka meeshay uga jirta meesha wayaqra'u aayaatin wayadkuru llaha wa kaanat khudbatuhu khudbadiisu waxay ahayd qasdan dhexdhexaad wa salaatuhu salaadiisana qasdan ayay ahayd dhexdhexaad marka qiyaamka labaad in lagu aqriyo yacni qiraa'o lagu aqriyo iyo dikri wax ah ayb marka xadiidku dabcan de salaa khudbat ljumca u ku yimid laakiin isaga hadda khudbadii jimcada iyo khudbada ciidda yacnii wax farqi ah uma dhexeeyo xagga qaabka loo akrinayo iyo sida uu u wado marka salaatulciid in laba khudba ay leedahay inuu arkaana meesha ka muuqato oo khudbadu inay laba tahay shalay ayaana ka hadalno camalulmuslimiin inuu sidaas yahay qaala baabu nusuuli limaami imaamka degiddiisa cani ilmimbari mimbarka uu kasoo dego xaggiisa qabla faraaqihi intuunan dhammaynin min alkhudbati khudbada intuunan dhammaynin yacnii licaaridi maa shay caarid ahoo lasoo dar lasoo darsay dartiis inuu uga soo dego khudbada oo dib ugu laabto haddana tarjamadan oo kalaan waxaan kusoo marnay kitaabuuljumca khudbadii jumcada markuu ka hadlaya sidaanoo kale u tarjamtay xadiidkan soo socdo ayuuna keenay laakiin min طariiqin aakhar ayuu kaas ku yimid wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa abu tumayla can اlxuseyn bni waaqidin abu tumayla magaciisa arabiic ayaa la yiraahdaa wahuwa iqat an xuseyn bni waaqid can اlxuseyn bni waaqidin can bni buraydata can abiihi waa ibnu bureyda cabdullaahi ibnu bureyda waayo aabihina waa bureydat bnu lxusayib alaslamiy qaala baynaa rasuulu llahi sal l slama xilli rasuulka cala lmimbari mimbarka korkiisa uu ku sugnaa yakhdubu uu qudbaynayo id aqbala alxasanu waalxuseynu ayaa soo jeesteen calayhimaa qamiisaani ayagoo laba qamiis korkooda uu yahay wataan axmaraani oo gudguduudan yamshiyaani ay soconayaan wayachuraani ay kufkufayaan markaas fanasala waa soo degay waxamalahumaa waa qaaday waa xambaaray faqaala wuxuu yidhi sadaqa allahu ilaahay runbuu sheegay inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna ra-aytu haadayni labadan ayaan arkay yamshiyaani iyagoo soconayo wayachuraani oo kufkufayo fii qamiisihimaa qamiiskooda yacnii dhexdiisa ku kufayo falam asbir ma aanan yacnii sabrin yacnii ma aanan adkaysanin way xataa nasaltu ilaa aan soo degay faxamaltuhumaa waan aan qaaday markaas yacnii waa adkayso waayey intaan soo degaan qaaday marka marka meeshaa khudbadii in loo gooyin karo caarid ama shay caarid ahoo yimid dartiis ayb khudbadan marka hadda uu baabeeyey waa tii ciidda midii jumcadana waa soo marnay ayb qaala baabu mawcidati alimaami imaamka mawcidadiisa iyo wacdigiisa annisaa-a haweenka uu waaniyo bacda alfaraaqi markuu ka baxo min alkhudbati khudbada uu ka faaruq noqdo ka gadaale wa xadihinna iyo boorintooda cala sadaqati lagu booriyo wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafsin اlfallaas qala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan qala xadaanaa sufyaanu wahuwa thawriyu qala xadaanaa cabdالraxmaan bnu caabis qala samictu bna cabaasi qala lahu rajulu ninbaa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi shahidta اlkhuruuja maca rasuuli اllahi sal l slam ma xaadirtay yacni ma joogtay bixitaanka aad bixitaankii nebiga aada la baxday oo ciidda aada ula baxday adiga goobjoog maka ahayd oo ma ogeyd shahidtu shahidta alkhuruuja maca rasuuli llahi sal l slam yacni inaad nebiga ciid la baxdo adigu ma gaartay oo ma soo gaartay ma xaadirtay qaala nacam buu yidhi haa walowlaa makaanii booskayga haddii lala yahay minhu isaga aan ka joogo xaggiisa maa shahidtuhu ma aanan xaadireen yacni min siqarihi yaraanta darteed yacni maadaama nebiga aan qaraabana la ahay aadna aan ugu dhowaa ayaan de nebiga inaan ag joogo iyo aan ku helay ee yaraanta aan yaraa darteed haddaynan taa jiri lahayn kale maba aanan la baxeenba nebiga sala allahu calayhi wasalam ataa wuxuu yimid nebiga alcalama aladii cinda daari kathiir bni salt meesha yacnii buurta ee taagga ah alladii kaas oo cinda daari kathiir bni salt agtiisa ah yacnii taagga oo kathiir bnu salt daartiisa u dhow marka kathiir bnu salta waqtigaas de nebiga uu meeshaa salaada ku dukanayo daar oo kathiir bnu salt kuma oolin laakiin markan oo qisada hadda uu ibnu cabaas ka sheekeynayo ayaa daartaasi marka kathiir bnu salt daartiisa ayaa meesha yacni ka ayaa meesha ku dhisantay iyadaasaa marka calaamad looga dhigo wax wax lagu tilmaansaday noqotay marka ayb fa sallaa waa tukaday nabiga sal ll ly slama meeshaa buu ku tukaday musallihii oo uma khadaba dabadeed waa qudbeeyey uma ata nisaaa haweenkii buu u yimid fawacadahunna waa wacdiyey wadakarahunna ilaahay buu xusuusiyey wa amarahunna wuxuu amray an yatasadaqna inay sadaqaystaan maxalushaahidka marka waa kaa taas haweenkiibuu u yimid waa wacdiyey waa ilaahay buu ku ayuu xusuusiyey wuxuuna amray inay sadaqaystaan oo sadaqadii buu ku booriyey fa jacalat ilmar-atu haweeneyda waxay guda gashay tuhwii biyadihaa gacanteeda inay ku yacni hoobinayso ilaa yacni inay laacayso gacanteeda ay kulaay ku laacayso ilaa yacnii wuxuu u jeedaa xalqihaa dhuunteeda tulqi iyadoo ridaysa markaa fii thawbi bilaalin ku ridayso gacanteediibay waxay la laacday oy la jalleecday dhuunteeda dhuunta marka maxaa ku yaallo katiinadda ama silsiladda u xiran ayay marka intay furto ayay marada bilaal ku ridaysa fa jacalat ilmar'atu tuhwii biyadihaa ilaa yacnii xalqihaa dhuunteeda tulqii fii thawbi bilaalin bay ku ridaysay waxa dhuunteeda yaallo ama yacni ku xiran oo ah silsiladda ama katiinadda maxalushaahidka marka imaamku inuu haweenka waaninayo marka uu khudbada ragga dhammeeyo inuu haweenkii u tago shalayaanna ka hadalnay sida ay tahay qaala baabu salaati qabla alciidayni wa bacdaha ciideynka ka hor tukashada la tukado iyo gadaasheeda yacnii qabla alciid in la tukado iyo bacda alciid sunno in la tukado wa bihi qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu saciidin alashaj wahuwa abu saciid alashaj qaala xadaanaa bnu idriis wahuwa cabdullahi bnu idriis alwdiyu qaala akhbaranaa shucbatu can cadiyin can saciid bni jubayrin can ibni cabaas ana nabiya sal l slam nabiga kharaja yowma alciidi maalintii ciidda ayuu baxay fasallaa ragcatayni laba ragcou tukaday lam yusalli ma tukanin qablahaa horteed iyo walaa bacdahaa gadaasheed toona laba ragcoo ciiduu tukaday horay iyo gadaalna waxba kama tukanin marka ibnu cabaas iyo ibnu cumarba waa laga wariyey sidaan oo kale waxayna ku tageen karaaha salaada in la tukado ciidda ka hor iyo kadib in la tukado karaaha inay ku sugan tahay laakiin maxalkeeda waa halkee waa musallaha marka laga hadlayo ee iyagoo hadda masjid marka lagu tukanayana kama hadlayaan guriga marka lagu tukanayo sunno in guriga aan lagu tukanayninna ma aha macnaha macnuhu marka waxay tahay musallihii ciidda qabla salaa ma la tukan karaa sunno iyo bacda salaa iyadoo musallaha lagu tukanayo marka masaladaas waa masalada khilaafka uu ka jiro waxay marka takyiifka marka masalada sidaas waa waxaana lagu cileeyey bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen salaad la-aanta nebigu ounan ku tukanin musallaha ounan ku tukanin laa qablu iyo walaa bacdu ounan ku tukanin qaar baa waxay ku cileeyeen likownihi imaaman waxay yidhaahdeen nebigu imaamu ahaa imaamkuna walimaamu laa yatatawacu mowdica salaati اlciidi qablaha walaa bacdaha lianna xuduurahu ka iqaamati الsalaa waxay leeyihin iyaga nebiga imaam uu ahaa imaamkuna marku soo galo oo uu u yimaado ciidda imaatinkiisa wuxuu ka dhigan yahay salaada aqimaadeeda oo kale horaaba salaada laga galaa marka yacni intuu tukado iskama fariisanaynin awalba isaga marka waxay leeyihiin imaamka ayaan ku tukana ayaan tukanaynin musallaha ku tukanaynin qablu wa bacdu marka waxay ku cileeyeen ayaga nebigu ma tukanin likownihi imaaman ciladaa marka wixii aan lahayn oo aan imaam ahayn xadiidkan daliil uma ahan bay rabaan inay dhahaan salaad ma tukan kara iyo yacni qablu wa bacdu labadaba ma tukanayo daliil uma noqonayo lianna hayruhu imaam maaha isaga ayb laakiin imaam axmed isaga ta'wiilkaa waa diiday oo wuxuu leeyahay saxaabiga xadiidka wariyey ayaa ku aqoon badan macnaha xadiidka ibnu cabaas iyo ibnu cumar labadana waa karaahaysan jireen imaam iyo keyrkiisba musallaha inay ku tukadaan oo ay ku sunnaystaan way karaahaysan jireen tafsiirkii hore ama ta'wiilkaas horena waxaa ku tegay sulaymaan bnu xarbin abu ayuub alwaashixi iyo shaaficiyada a'imadooda qaar ka mida ayaa sidaa u fasiray oo likownihii nebiga imaam uu ahaa darteed bounan u tukanin bay dhaheen imaam axmedna waa diiday oo isaga wuxuu leeyahay maya labada raawi ayagaa ku aqoon badan waxay warinayaan ayb maxallul khilaafkana sida aan sheegay waxa uu yahay musallaha in lagu tukado amaa qofku hadduu musallaha ka tago oo salaadii wuxuu ku tukaday ciiddii buu musallaha ku tukaday waa baxay gurigiisii buu iska aaday ama masaajid buu aaday waa tukan karaa khilaafkan ma taas ma shaqo kuma laha ayb waa musallaha marka inuu joogo haddii uu musallaha ka tago gurigiisa waa ku tukan karaa weliba xadiid imaam axmed wariyey ibnu khuseyma uu wariyey iyo ibnu maajah min xadiidi abi saciidin alkhudriyi oo waxaa soo arooray wuxuu yidhi kana الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam laa yusallii qabla اlciidi shay-an nabiga ciidda ka hor waxba ma tukan jirin faidaa rajaca ilaa manzilihi hadduu gurigiisa u laabto sallaa rakcatayni laba ragcou tukan jiray waa guriga laakiin ogow musallaha ma aha hadhow ha isku qaldin marka labadan xadiid lam yusalli qablaha walaa bacdaha ay fi lmusalla waay waxay ka hadlayan amaa guriga inuu ku tukado uu ku tukan jiray xadiidkan kalaa sheegay xaakimna waa wariyey wuxuu yidhi weliba xaakim sunnatun casiizatun biisnaadin saxiix laakiin xadiidkan marka khilaaf yar baa ku jira isnaadkiisa oo cabdullaahi bni moxamed bni caqiil ayaa ku jiro isagana mukhtalafun fiihi ayb waa soo marnay tirmidigana waa kusoo marnay ibnu cabdilbar isaga wuxuu yidhi salaada wax la sameeyay u fiican tahay waa ficil khayr falaa yajibu اlmancu minha ila bidaliilin laa mucaarida lahu fiihi salaad waa khayr daliil mancin karaana myani ma yacni in la manciya ama la diidaana ma waajibayso salaad ilaa daliil unbaa waa in loo helaa mancinaayo daliilka oo laa mucaarida lahu fiihi wax caaridayana aynan jirin wqad ajmacuu ana yowma alciidi ka gayrihi fi lowqaat ciiddana maalinta ciiddu waxay la mid tahay owqaadaha kale ka gayrihi fi lowqaati almanhiyi can isalaati fiiha maalinta ciidda iyo maalmaha kale waa isku mid xagga marka laga fiiriyo owqaatu nahyiga marka wuxuu yidhi falwaajibu an yakuuna ka gayrihi fi libaaxati marka waa inuu maalmaha uu la mid ahaado marka isaga wuxuu ku wadaa haddii waqti waqtulkaraaha haddaynan jirin waa la tuka karaa asalku waxau ahaa fa- fasalli faina salaata mashhuudatun xadiidka camr bni cabasa awqaatu nahyi haddaan la joogin sida maalmaha kaleba ay u bannaan tahay salaaday tanna u bannaan tahay sidaasuu yidhi isaga ibnu cabdilbar ayb marka qofku hadduu gurigiisa u laabtana waa tuka karaa masjid haddii salaada ciidda lagu tukanayana ee masjidka uu soo galo taxiyatulmasjidka waa tukana oo la dhihi maayo qabla alciid waayo ha tukanin xadiidkan inta loo soo dariishado kan wuxuu ku saabsan yahay musallaha mas'alada culimadu isku qabteenna waa musallaha qabla salaada ciidda ka hor iyo kadib mu lagu tukan karaa musallaha mase maya miday ibnu cabaas iyo ibnu cumar yidhaahdeen maya taas ayb qaala baabu dabxi limaami imaamka gowraciisa yowma alciidi maalinta ciidda uu gowraco iyo wacadadi maa yadbaxu waxa uu gowracayo tiradooda wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa xaatim bnu wardaan wa huwa sacdiyu abu saalix iqat can ayuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can moxamed bni siriin can anas bni malikin radia allahu canhu qaala khadabanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo qudbeeyay yowma adxaa maalin ciidul adxaa ay tahay wankafaa waa gadoomay wuxuu u gadoomay ilaa kabshayni laba wan amlaxayni oo aad u cadcad oo caddaankoodu uu badan yahay madowbuu ku yaryahay alamlaxu waa aladii bayaaduhu akharu min sawaadihi waa kan cadaankiisu madowgiisu ka badan yahay ayb madow marka wuu leeyahay laakiin cadaankaa ka badan fadabaxahumaa wuu gowracay nabiga sal ll ly slam marka maalinta ciidul adxaada imaamku inuu gowracayo kow labo masalada kale uu tarjamay cadad wacadadi maa yadbax laba neef buu gowracay labada marka midna isagaa la yidhi uu ka iyo ehelkiisa midka kalena dadka uun muslimiinta aduu marka laba hadduu gowraco waa fiican yahay hal baase qofku marka isaga ku ah hal xabo gowriciisa ayay ugu xasile udxiyada wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin can illeyth wahuwa shucayb bnu leyth can illeythi can kathiir bni farqadin wahuwa almadaniyu naziilu misra hiqat can naaficin ana cabdallaahi akhbarahu ana rasuula اllahi sal l slama kaana wuxuu ahaa yadbaxu inuu gowracayo ow qaala yanxaru shakuraawi ow yanxaru ow qaala ama waxa uu yidhi yanxaru waa dhuun dhabayay marka naxrigu marka waa geela ayaa loo isticmaalaa ee rubadda marka in laga gowraco lagalaga qalo dabxigana arigaa loo isticmaalaa oo waa qalitaanka ariga isaga xalqigaa laga qalaa dabcan lo-dana iyadu marka waa kala duwan tahay oo dabxina qur-aanku wuu sheegay oo fii suurati albaqara allah muxuu yidhi fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun dabxi buu qur-aanku sheegay naxrina xadiidka qaar baa ku timidoon fa naxara baqaratan sac ayuu gowracay oo haweenkiisi iyuu ka gowracay marka lo-da gowracna waa waxna waa lagu sheegay dabxi naxrina waa lagu sheegay ayb geela iyo ariguna waa da kala leeyihiin geela waa la dhuun dhabaa arigana waa la qalaa ayb waa la gowraca ayb ow yanxaru ama wuxuu ku dhuundhuun dhabayay bilmusallaa musallaha marka ow yanxarudan shaki shakuraawi waaye waxaana xoog badan sida nasaa-i laftiisa uu keeni doono adaaxida iyo meelahaas ayuu ku keeni doonaa oo wuxuu leeyahay uu wariyey isaga alimaamu الnasaa-i can ibni cumara ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama naxara yowma اladxaa bilmadiinati nebigu maalinta ciiduladxaada wuxuu ku dhuun dhabay geel madiina qaala wuxuu yidhi ibnu cumar wakaana idaa lam yanxar haddii uusan geel uunan markaa gowracaynin dabaxa bilmusallaa musallaha ayuu ariga ku gowracaya marka xadiidkan muxuu kala qaaday waxa uu nebigu musallaha maa wax lagu gowracaa mase meel kale waxay ku xiran tahay waxa la gowracayo hadduu geel iyo wax lamida uu gowracayana musallaha kuma gowraci jirin markuu ari iyo qalayana maadaama arigu iska fudud yahay meesha lagu tukaday agtooda say dadka u arkaanay uga bartaan acmaasha ayuu u sameynaya nacam marka riwaayadan marka bukhaarina tan oo kale u wariyay kaana yanxaru ow yadbaxu marka shaku raawi baa ku jiro dabxiga musallaha ka dhacay laakiin riwaayada nasaa-i say tilmaamayso naxriguna musallaha kama dhicin ibnu rajab fatxulbaariga sidaasuu sheegay oo wuxuu yihi riwaayada nasaa-i fahadihi riwaayatu yujmacu biha min saa'iri riwaayaat iyadaa lagu jamcina waanahu kana idaa naxara maa yanxaru naxarahu bilmadiinati fain dabaxa alganama dabaxaha bilmusalla labadaas u kala qaaday weliba xadiidulbaraa ayaa laftiisa laga fahmaa in musallaha uunan wku geela uunan ku qali jirin oo wuxuu ahaa ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina hada xadiidkii baraa muxuu yihi nabigu sal l salam waxa ugu horeeyoon maalinteennan ku bilaabayno an nusalliya waa inaan tukanno maxaa ku xigo uma narjica waa laabanaynaa waa laabanaynaa marka musallaha ma joogo sooma waa laabanaynaa macnaha waxaa laga fahmaa inuuna musallaha wax ku qali jirin uma narjicu uma narjica uma yani an narjica fananxara aan gowra aan markaa dhuundhow samayno markaa naxrigii waa laaba jiray nebiga madiina ku gowracay dabxiga laakiin musallaha ayuu ku samayn jiray ayb qaala baabu ijtimaaci alciidayni wa shuhuudihimaa labada ciidood inay kulmaan laba ciid laba ciid marka waxay noqonaya jumco iyo ciid wa shuhuudihimaa iyo labadoodaba in la xaadiro oo jumcadii ciiddiina la xaadiro jumcadiina la xaadiro tarjamadaanu samaystay marka wbihi qaala ahbaranii mxamed bnu qudamata can jariiri can ibraahima bni mxamed bni lmubtashir qaala mxamed bnu qudaama dhahayo qultu waxaan ihi oon jariir ku idhi can abiihi ibraahim aabihii miyuu ka wariyey qaala nacam buu irhaa can xabiibi bni saalimin can nucmaan bni bashiirin radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sal slam nabigu wuxuu ahaa yaqra'u fi ljumcati jumcada wuxuu ku aqrinayay walciidi iyo ciidda bsbx isma rabika alأclىa whal ataaka xadiidu اlgaashiya ayb ayuu ku aqrinaya waإida اجtamaca اljumcaةu wاlciidu jumcada iyo ciidda hadday kulmaan fii yowmi maalin ay ku kulmaan dhexdiisa qara'a bihimaa labadaba waa aqrinaya marka qara'a bihimaadan maxaa laga fahmay yacni ciidana inuu sabixismo ku aqriyay iyo hal ataaka xadiidu lgaashiya jumcaduna sabixismo iyo hal ataaka ku aqrinaya meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu tuka jiray jumcada oo hadday jumcahii ciid isku soo aadaan isaga waa tuka jiray jumcada rasuulka sal alla l slam waayo wuxuu ka sheegay saxaabigan labada tookaba inuu sabixismo iyo hal ataaka ku aqrin jiray labadoodaba ayb walidalika marka tarjamada baabu ijtimaaci lciideyni wa shuhuudihimaada intaan warkan dambe ayb waida ijtamaca aljumcatu wاlciidu fii yowmin qara'a bihimaadu ka qaatay xukunkaas qaala baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fi takhallufi la rukseeyo marka in laga dib maro oo laga yani laga haro can iljumcati jumcada laga haro liman qofkii shahida alciidda ciidda xaadiray qofkii ciidda tukaday jumcadii inuu ka haro ruqsada loo ruqseeyey waa tarjamadii hadda cagsigeeda waa middan tii hore marka shuhuud in nabigu uu la xaadiro ayay ahayd middaanna in ruqso layska siiyey ayb ruqsada cidda la siiyey waa arkayna wabihi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy qala xadaanaa israa'iilu can cuhmaana bni lmugiira wahuwa athaqafiyu can iyaas bni abi ramlata ninkan marka iyaas bnu abi ramlata ashaamiy ayaa la yidhaahdaa waa majhuulun rawaa lahu abu dawuuda wanasaa-iy wabnu maaja jahaala marka isaga ku sugan ayb ibnulmundir sidaasoo kale u sheegay ibnulqaطaani alfasi bayaanulehm walyahaamka sidoo kale ibnu xajar sidoo kale u sheegay ibnu khusaymana wuxuu yidhi in saxa alkhabaru xadiidkan marka wuxuu yidhi haddii ou ansaxo marka ibnu khusayma markuu wax iclaalinayo waa isticmaalaa sidaan in saxa alkhabaru buu leeyahy haddii xadiidkan ou ansaxo xoogaa nooc iclaala ka muuqanayo fainii laa acrifu iyaasa bna abi ramlata bicadaalati walaa jarxin waayo ninkan ma aqaanuu leeyahay cadaalad iyo jarxi midna kuma aqaano jahaala marka ku sugan wa bihi yucallu lxadiid xadiidka isagaa lagu cilaynaa marka ninkan qaala samictu mucaawiyata ayaan maqlay sa'la zayd bna arqam isagoo su-aalay ashahidta maca rasuuli lahi sal l slam ciidayni nabiga laba ciid ma la xaadirtay weligaa qaala nacam buu yidhi haa salla alciida ciidou tukaday min awali nahaar maalinta awalkeeda uma rakhasa fi ljumcati jumcadiina waa rugseeyey wbihi qaala ahbaranaa mxamed bnu bashaari qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfar wa huwa alansaariyu saduuqu rumiya bilqadr qaala xadaanii wahb bnu kaysaan qaala wuxuu yidhi ijtamaca ciidaani laba ciid ayaa kulmay calaa cahdi rasuuli lahi sal calaa cahdi ibni zubayr waqtigii ibni zubayr fa ahara ibnu zubayr wuxuu dib u dhigay alkhuruuja soo bixitaanka xataa tacaala annahaaru ilaa maalintii ay kor noqotay uma kharaja waa soo baxay fakhataba waa qudbeeyey fa ataala alkhudbata khudbadii buu dheereeyey uma nasala waa soo degay fasallaa waa tukaday walam yusalli linnaasi dadka uma tukanin yowma-idin maalinta aljumcata jumcadii dadka uma tukanin fadukira dalika libni cabaasin baa loo sheegay faqaala wuxuu yihi asaaba sunnata sunnadii buu asiibay ibnu zubayr marka sunnadan uu asiibay maxay tahay sindi wuxuu leeyahay asaaba sunnata alqowliyata sunnada qowliga ahee nebiga waa ruqseeyey ayuu asiibay ayb fi ruksati lalficliya sunnada ficligaa ma asiibin waayo nebiga markay jumcada iyo ciidda isku soo aaday isaga muxuu sameeyey waa jumcaystay rasuulka isaga jumcada waa tukaday oo xadiidkii abi hureyra waxaa ku jirtay qad ijtamaca fii yowmikum hada ciidaani faman shaaa ajza'ahu min aljumcati wainaa mujammicuuna in shaa allah marka sunnada oo waa asiibay ibnu cabaas uu leeyahay waa sunnadii ruksada waa ficilka ee sunnadii waxaan ujeedaa qowlka midii ficilka nebiga laakiin ma waafaqin isaga waayo nebiga dadka jumca usoo baxay waana tujiyey isagana jumco ma soo bixin baa halkan ku taalla ayb bacdi ahlilcilmina haddii aharkan waxay ku ta'wiiliyeen faahara alkhuruuja xataa tacaala annahaaru wuxuu ka dhigay marka ilaa maalintii ay kor noqotay yacni zawaalka marka agtiisa ay tahay ayuu qudbadii qudbeeyey markaasuu soo degay waa tukaday khudbadaas marka uu qudbeynayo ciidna u isticmaalay jumcana u isticmaalay labadan ragco uu tukaday uma nazala fasallaa maadaama marka ay dhacday waqtigii jumcada ay dhici jirtay sidaasuu jumcadii uga kaaftoomay oo xataa tacaala nahaarudaasi waxay leeyihiin waa waqtu waqtigii jumcadouba tukadayba xaqiiqatan marka waxa uu tukaday waaba salaadii jumcaday noqonaysaaye ciiddii ma aha ciiddii buu iyada dhexgeliyey qaaraa sidaa dhahay ayb uma kharaja fakhaaba waxaana kutusaa qudbadii baaba hadda inuu hormariyey ka muuqato qudbada idan waa dambey jirtay uma kharaja fakhaaba faataala alkhudbata uma nazala fasallaa ciidana salaada iyo qudbada yaa horeeya salaadaa horreey jirtay qoladaa marka ta'wiilkoodu meelahaasu ku dhisan yahay walam yusalli linnaasi yowma-idin iljumcata yani salaad labaadoo jumco ah ma unan tukanin oo markaa saasay dhahayaan marka ibnu zubayr marka haddaan kasoo qaadna inuu salaad ciid tukaday jumcadii waa ka tegay ma soo bixinaa layidhi taasi marka laakiin ma anfinaysa inuunan duhur tukanin awalan oo waxaa dhici karta inuu duurka gurigiisa ku tukaday haddii marka jumcada layska ruqseeyo duurkana ma laga tegaa cataa ayaa madhabtaas qabo cataa ibnu abi rabaax fuqahada muslimiintana intooda badan waa ku diideen waxayna ku tilmaameen qowl shaad ah oo mahjuur ah sababtoo ah shan salaad baa maalin iyo habeen la farad yeelay khamsu salawaatin fi lyawmi wاllaylati katabahuna allahu cala alcibaad habeen walbo iyo maalin kasto shan salaadaa waajib ah marka haddii la yiraahdo jumcadiina laga tago bedelkeedii oo duhurka ahaydna laga tago afar salaad unbaa la tukaday maalinkaas dha salaad baa dhiman ciidduna ma noqon karta jumco sababtoo ah ciiddu waa salaad sunno ah waayo sunnadan farad ma noqonayso abadan sida ugu fiican marka waxay tahay in dadka laga ruqseeyey ay yihiin dadka magaalada meelaha fogfog uga imaanayo oo awalba jumcadu aynan waajibka ku ahayne ayaga isu soo dhibayo kuwaas marka hadday intay magaaladay usoo dhaadhacaan oo ay ciiddii tukadaan oo ay noqdaan haddana inay soo laabtaan mar labaad waa ku dhib cuhmaanna radia allahu canhu sidaas ayuu yiriba bukhaari sida uu warinayo muwada imaamu maaligna uu ku wariyey waqtigii cuhmaan ayaa waxaa kulmay qad ijtamaca cuhmaan baa wuxuu yidhi inahu qad ijtamaca lakum yowmukum hada ciidaani qad ijtamaca lakum fii yowmikum hada ciidaani maalintiinan laba ciid ayaa kulantay buu yidhi faman axabba qofkii jeclaysto min ahli lcaaliyati dadka aadka magaalada korkeeda degano daafaha dambe ee magaalada ka imaanayo qofkii yacni dadkaa ka mid ah an yantadira inuu sugto an yantadira aljumcata jumcada inuu sugo raboodo falyantadirhaa ha sugto waman axaba qofkii jeclaysto an yarjica inuu iska laabtana faqad adintu lahu waan u idmay duhur gurigiisa isaga tukaday ilaa dadka ahlu cawaalida iyagu jumco awalba waajib kuma ahayn waa uun marka soo dadaalayeen aadaankana ma meelay ka maqlayaan dad jooga maynan ahayn marka sidaanaana imaamu shaafici uu ku tegay oo ah dadka magaalada bannaankeeda iyo ka imaanayo hadday ciidda imaadaan ruqsay haystaan salaada jumcada inay ka tagaan oo laakiin duhur tukadaan ila awalba iyaga ahlu dadka jumcadu ay ku waajibaysa maynan ahayn sidaan marka uu ku tegay khaliifa min alkhulafaa'i araashidiin ee nebigu ruqsadiisana uu ka fahmay ayaana wanaagsan in loo fahmo xadiidkan xadiidkii hore ruqsada tilmaamayo ayb marka sunnada ficilkee nebigana inuu jumco oogay waaye cuhmaan oo khaliifatu yani min alkhulafaa'i araashidiin ka mid ahaana dadka ruqsada wuxuu ku koobay dadka meelaha fogfog ka imaanayo dadka kale aadaanka maqlaya magaalada jooga jumcada waa ku laasimayba iyagana sida cuhmaan warkiisa uu yahayna ayb marka ma la gara karo meesha ay ka timid hadday ciid iyo jumco isku soo aadaan in jumco la tukada ma banaana masaajidda hala xiro masaajidda hala xiro faham saxa ma aha sababtoo a nebigii baa wa inaa mujamicuuna dhahaya dadkaan ciidda tukanin sowma rabaan dad u dad yani iyaga oo jimcada aan laga ruqsaynin kuwaas yaa tujinayo haddii qo masaajidka iridaha laysugu dhuftan ayb marka baabkaas waa un baab ka dhashay wax aan aada looga fiirsanay ama loo fahmay ayb qaala baabu darbi dufi yowma alciidi dufka garaacidiisa gurbaanka maalinta ciidda xukunkaa cadayntiisiiba u baab yahay wbihi qala ahbarana qtaybat bnu saciid qala xadaana mxamed bnu jacfari can macmari can الzuhriyi can curwata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sal l slm dakla calayha waa usoo galay wacindaha jaariyataani laba gabdhood iyadoo ay agtooda joogaan tadribaani bidufayni garaacayaan laba gurbaan fantaharahumaa abu bakrin abu bakr baa horaray oo canaantay radia allahu canhu faqaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yihi dachunna iskaga tag faina likulli qowmin ciidan maxaa yeele qolo walbaa ciid bay leeyihiin marka dachunna waa xugun oo hadday gurbaankooda u dhaaf waa amar waayo xukunkaasi marka maxaa lagu cileeyey jumladan dambe fa-da wadato waa jumlo faa-iideyneysa tacliil sababta loo dhaafayo maxay tahay fa ina likulli qowmin ciidan qolo walba ciiday leedahay waalxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman haddii marka ciid la waayo waa la celinaa waa laga celinaa gurbaanka marka ayb waayo waxaa hadda gurbaanka u dhaaf u daa abu nabigu u yidhi abubakar waxaa lagu cileeyey maalintu inay ciid tahay marka ciid iyo keyrkeed isku mid ma noqonayaan marka fii hayri lciid lama ogolaanayo marka fii hayri lciid ma la ogolaanayo dadka qaar marka maskaxdoodu aad ay dayiq u tahay oo cariiri fara badan oo ku jiro waxaan waxba aan fahmaynin yaa waxay leeyihiin sideebuu shaygan marna xaaraan u noqday marna ou mubaax u noqday bay ku leeyihiin ee mubaaxna bictibaarow ku noqday xaaraantana biictibaarin aakharow ku noqday marka howl fiqhi iyo faham qof aynan howshiisa ahayn marka waxau doonu iska sheegaya waa qofkii isagoo yidhi oo kale salaaddii oo mararka qaar layska reebay haddana salaaddii hala tukadana waa la yidhi marka bictibaaraa layskaga reebay waqtiyada qaar biictibaarin aakharna salaaddii waaba lays amray hadduu marka yidhaahdo waa maxay waxaan marna waajib noqonayo marna karaaha noqonayo ayb waa maskax aada cariiri aada yacni jahligu uu cariiriyey waay qaala baabu iyo waxaa kaloo xadiidkan qolo kalena si kaley u daliishadaano masaajidda in raqsi iyo waxaas lagu sameeyo wax daran oo laga dhigta marka meel lagu boodboodo oo yacni tamaayul iyo wax lamida lagu sameeyo iyay ka dhigaan kanayna u daliishadaan oo xabashadaba nebigu waa u ogolaaday bay leeyihiin laakiin taasi marka wax ciid ku tac ku siman in la ballaariyo oo waqtiyo kale la geeyo waa qalad waxaana ay sameynayaan iyo waxaasna waa kale taas diinta wax faa-iido u lehay xabashadu samaynayeen kuwan laakiin ma leh wax meel kale laga keenay qaala baabu lacibi bayna yaday limaami yowma alciidi ciyaartii xukunkeeda in la ciyaaro bayna yaday limaam imaamka hortiisa lagu ciyaaro yowma alciid maalinta ciidda xukunkeeda wa bihi qaala aqbaranaa maxamed bnu aadam wahuwa aljuhaniyu saduuqun can cabdata wahuwa cabdة bn sulayman can hishaami huwa bn curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat jaءa suudaanu kuwii madmadoobaa yani xabashadii ayaa yimaadeen yalcabuuna iyagoo ciyaaraya bayna yaday nabiy sal l slam nabiga hortiisa fii ywmi ciidin maalin ciid ah fadacaanii waa ii yeeray fakuntu waxaan ahaa aطalicu ilayhim inaan fiirinayo min fawqi caatiqihi nabiga yacni deegtiisa ama yacni tunkiisa korkeeda intaan saa tunka uga koro ayaan fiirinayay leedahay famaa ziltu ma aanan ka zuulin anduru inaan eegayo ilayhim xaggooda xataa kuntu ilaa aan ahaaday ana aniga allati insarafad midda isa ka tagtay anaa uun iska joojiyo iska deg yacni ka degay ayb marka bayna yaday limaam in dadka ay dhoolatus ku samey karaan cayaarta ay sameynayeenna warmo ayay isku tuurtuurayeen warmahaasina marka wuxuu ahaa de wax yani tadriibka qeyb ka mida waaye maslaxa ku jirta qaala baabu lacibi fi lmasjidi masjidka dhexdiisa in lagu ciyaaro yowma alciidi maalin ciid ah dhexdeed wa nadari nnisaai ilaa dalika iyo haweenku inay fiirin karaan arrintaa yani maalintaa ciiddaa wusci baa marka la yeelay wbihi qala akhbarana cli bnu khashrm qala xadaana alwaliidu wahuwa bnu muslim qala xadaana alwsaaciyu wahuwa cabdiraxmaan bnu camri imaamu ahli shaam can الzuhriyi can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat ra-ytu rasuula اllahi sal slam nabigaan arkay yasturunii isagoo igu qarinayo biridaa'ihi go-iisa wa ana aniguna anduru aan eegayo ila alxabashati xabashada yalcabuuna fi lmasjidi ay ku ciyaarayaan xataa akuuna ana asamu ilaa aan anigu ahaado inaan noogo ayb faqduruu yacnii qadara oo qadar iyo sharaf siiya qadra aljaariyati gabadha alxadiidati sinni gabadha yacni da-deedu ay yar tahay oo da-deedu dhowdahay yacni qadariya oo qadarkeeda siiya alxariisati ee aada ugu dadaalayso cala lahwi lahwiga dadka hadday yaryar yihiin haweenna weliba ay yihiin ciyaarta iyo lahwiga waa iska jecel yihiin marka waxay leedahay maadaama nebigu anigu saas uu ii yeelayay gabadhaa marka da-deedu yar tahay oo dheesha iyo lahwiga rabto yacni qadariya oo siiya intan marka xadiidka macalushaahidkiisa waxaa weeyaan waana anduru ila alxabashati marka wa nadari nisaa-i buuna tarjamada ka dhigtay de maadaama caaisha markaa inay qaangaar ahaydaa meesha ka cadban bacd alculamaa waxay leeyihiin waxaa dhici karta inaynan qaangaarin laakiin tarjamada iyo hadda sida uu u wado iyo xadiidku qaabkiisu saas ma keenay wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu muusa wahuwa almadaniyu isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaani الzuhriyu can saciidin huwa bnu lmusayab can abi hurayrata qaala dakla cumaru radia allahu canhu cumar baa soo galay wاlxabashatu yalcabuuna fi lmasjid xabashaduna ay masjidka ku ciyaarayaan dhexdiisa fasajarahum cumaru radia allahu canhu cumar waa canaantay faqaala rasuulu lahi sal l slm dachum yaa cumar cumarow iska daa fainamaa hum iyagu yacni banuu arfida iyagu waa reer bani arfide banuu arfida xabashadaa la dhihi jiray waana yacni calam oo iyaga jinsigooda ayuu calam ku yahay waa calamu jinsi banuu arfida iyagaa marka loo yaqaanay oo calam ku ahaa marka waa xabashadii iska daa bani arfida weeyaan waqti maalin ciidana dabcan way ahayd waxaa laga qaadanaa marka nebigu ma dhihin war masaajidda waa lagu ciyaaraa maxaad u diideysaa lama dhihin abuubakarna marku gabdhaha ka celinayay lama dhihin heestu waa bannaan tahay ee macno kaleu nebigu sheegayo inay ciid tahay iyo waxbuu ku celeeyey marka masaajidda in ciyaarta laga ilaaliyo oo aan lagu ciyaarin asal saasa ah ayb wixii marka maalin ciida oo kale iyo qasadkii loo dhisayna aan markaa ka hor imaanaynin iyo cayaartuna cayaar maslaxa ay ku jirto iyo tadriib iyo kale ah laa ba-sa maalintaas ciidda iyo hadday dhacdo ayb qaala baabu ruksati ruksadii caddaynteediibu u baab yahay fi listimaaci dhegaysi ila alghinaa'i ghinaa hees ama gaaraar la dhagaysto wa darbi dufi iyo gurbaan la garaaco yowma alciidi maalinta ciidda ayb maalintaa ciidda marka hinaaguna marka la yidhaahdo carabta carabta maba aynan aqoonin waxa hadda hinaaga loo yaqaano dadku hadda hees marka la yidhahdo waxay u yaqaanaan berigii hore ama waqtigii rasuulka ama ka horba hinaa-ul carab marka ma uunan ahayn midkan oo ruom iyo furus iyo laga dhaxlay ma ahayn midkan hadda qalabkan muusigee tirada badanoo laysla ruxo waxyaabahaas marka carabtu maba aqoonin iyo hinaagoodu marka saas ma ahayn hees howleed iyo wax uu marka yacnii ama marka safarka lagu jiro kale waddada lagu dhaafo iyo xoogaana marka naqam iyo waxaas leh ayuu un ku sinaa waxaan marka qalabkan muustikada carabta maba aqooninba wuxuu ka soo galay dadka farisuu ka yimid marka ruqsadii sharciga in loo naqliyo curfigan dambe qalad waay curfiga oo marka curfiga muctabarka ahna waa alcurfu lmuqaarin waay waqtiga ruqsadan ay soo degaysay curfigii jiray ee markaa la muqaaranooday ee la lamaansanaayay ruqsada ayaa ictibaar leh amaa curfi xaadid oo gadaal ka yimid ma lagu fasirayo nusuusta hadaad marka gitaar iyo soo qaadata iyo qalabkan muusigee tirada badan oo yacnii gaaladii iyo laga dhaxlay ama furus ha ahaadaan ama ruum ha ahaadaan ood nusuustan ku dejiso qaladay noqoneen leanna qinaha laga hadlaayo maba ahanba kan sooma fahmin ayb wabihi qaala akhbarana axmed bnu xafs bni cabdillaahi qaala xadaanii abii wahuwa abu camr annaysaabuuriyu saduuqun axmed bnu xafs bni cabdillaahi abihi marka waa xafs bnu cabdillaahi abu camrin الnaysaburiy qaala xadaanii ibraahim bnu طahmaan can malik bni anas can الزhriyi can curwata anahu xadatahu ana caaئiشhaةa radia اllahu canha xadaathu ana abaa bakrin الصdiiq radia اllahu canhu dakla calayha waa usoo galay wacindaha jaariyataani laba gabdhood iyadoo ay la joogaan tadribaani bidufi iyagoo gurbaan garaacayo duf watuganiyaani oy markaa geeraarayaan ama ay heesayaan warasuulu llahi sal l slam rasuulkana musajan bithawbihi maradiisu isku daboole uu ku daboolan yahay ayb wa qaala maratan ukhraa mar kalena waxa uu yidhi mutashixun isagoo markaa isku duuduubay thawbahu maradiisa fakashafa can wajhihi wejigiisuu fayday faqaala waxa uu yidhi dachumaa iska daa yaa abaa bakrin inahaa ayaamu ciidin waa maalmo ciida ha iska geeraaraan oo ha iskaga nafisaan ayb gabdhahana marka heesta loo ogolyahay ama xataa hadday ciid tahay niman inay heesaan iyo ma la taa lama sharcigu ma ku imaanin walidalika imaam malik waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray inamaa yafcalu hada cindana almukhanathuun kuwa naagaha iska yeelaa waxaa sameeyo oo heeso imaam malik saasuu yidhi ama ibnu maajishuun ayb marka dachumaa yaa abaa bakrin inahaa ayaamu ciidin ayb wahuna ayaamu minan maalmihii minaad bay ahaayeen warasuulu llahi sal l slmna yowma-idin bilmadiinati nebiguna madiinuu joogay dabcan marka de abubakar iyo dadka meesha jooga way dhegaysanayeen laakiin rasuulka isaga inuu dhagaysto heestaasuu u qasday ma la dhihi karo waayo lahwi waayo rasuulkana lahwi yacni dadka akhyaarta ohoo iska daar rasuulkaee dadka akhyaarta oo sharafka leh waxaas inay waqti ku bixiyaan oy dhegaystaan ma sameeyaan bal iskaba dhaaf rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayb marka samaaca laftiisa iyo istimaacuna waa kala duwan yihiinoo qofku waa dhici kartaa isagoon u qasdin wix inuu maqlo istimaac laakiin waa u qasdaa waa dhegaysana yatlubu samaac halkan marka istimaaca in laga macneeyo bimacna samaac yaa fiican si marka aan loogu dhicin nebigaa wuxuu u qasday inuu dhagaysto gabdhaha heestooda ayb laakiin dadka aan xishoodka lahayn waxaas dee nebiga iyo asxaabta iyo inay sidaas yidhaahdaan baciid iyaga kuma ahan hada aakhiru kitaabi alciidayn hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih